ayb alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdi illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهd أn lا إلh إlا اllه وحdh lا شhريka lh وأشhهd أنa mحamdا عabdه وrasuله yا أyuهa الذina آmنوا اتقوا اllaha xqa تقاaته وla تmuutuna إla وأntm mسلموn yا أyuهa الناس اتقوا رbكm اlذي khلqكm min نfس واxdة وkhلq minha زوجhا وbث minهma رiجالا kaثيirا ونساء واتقوا اllaha اlذي تساءلوna bه والأرحام إn اllaha kاn عlيkm رqيbا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهين كسو جرني وعقيدتي iyo risaaladii malik aلصغيir bn abi zayd alqayrawani cabdاllahi bn cabdالraحman abi zayd alqayrawani ibn abi zayd alqayrawani wuxuu sheekha soo yiri raxmat اllahi tacaalى calayh isagoo ka soo hadlay jannadii iyo naartii labadaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cafwan inuu ka soo hadlay dunuubtii iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka haddii uu ka fogaado kabaa'irta inuu u dhaafayo sakhaa'irtii min ajli dunuubtii waaweyneed uu ka fogaaday in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waatay ahayd sidoo kale qofka inuu ka fogaado alisraar asagiira dembiga yar ee joogtada laga dhigto wax wanaagsan isaguna maaha isagoo ogsoon qofku inay waxaan macaasi tahay inuu haddana joogto ka dhigto isagoo u arkaya marka dambe istikfaafkaasi iyo fududaysigaasi inay dembiganba uusan macno lahaynba ilahay agtiisa waana waxyaabaha lagu galo cadaabu lqabriga maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bni cabaas iyo abu hureyre ay warinayeen bukhaari iyo muslim iyo sunankaba ay soo saarayeen ayaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba qabri oo cusub oo baqiic ah qubuurihii muslimiinta lagu aasayey markaasuu wuxuu yidhi adafantum fulanan wa fulanan lafdi kale bn abidunya fi samti uu ku warinayo wuxuu ohanaya adafantum fulana wa fulana hebel iyo hebel miyaad aasteen ama hebel iyo heblaaye miyaad aasteen nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fi kabiir labadani waa la cadaabaya loona cadaabi maayo wax weynoo islahaayeen waa laidin cadaabi doonaa waxay fududaysanayeenoo nafta ee macno aysan agteeda aan u lahayn aada ay u sahlanayeen oo waa maxay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam midkood intuu ishaaray sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaamayaan ama hada fainahu kaana yamshi bayna annaasi binnamiima kani dadkuu namiimo la dhex socday war waxaan waa wax xune iska dhaaf ma daynayo caadadiisa ka qaalib noqotay inuu dadka war u kala qaado inuu war u kala qaado oo hebel wac sidaa ka warayso xagga hebel wac saas u sheeg heblaayo wac xagga sidan u sheeg caadadiisayba noqotay waa ku tegey ka labaadna wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam asbaabaha uu ku mutaystay naarta yuusan islahayn naar baa ku gelaysa cadaabu lqabriga uu ku galay waxa weeyaan laa yastanzih min bawli iskama nadiifin jirin oo iskama dhaqi jirin si wanaagsan kaadidii kaadidii oo ka qulqulaysu iska kacayaa biyu intuu isku sayrsayro iyadoo weli ka tifqaysu weli kacaya dharkiisii iyo naftiisiiba waa nijaasaynaya marka ismana dhahayo anigu waa iska dhaqay buu leehy waa dhaqay oo waa run laakiin weli waa socotaa bahashi waxaana ahaa shardigu in aad sugtid ilaa ay ka dhammaato oy baaba'do markaa kadib aad iska dhaqdo sidaasay ahayd labadaba taasaa loo cadaabayaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka hadduu qofku kabiiradii weyneyd ka fogaado sakaa'iradii iyo dembiyadii yaryaraa shaki male inuu ku dhacayo qofku taana ilaahay waa u dhaafayaa subxaanahu wa tacaala lijli in uu qofkani ka fogaada tii weynay darteeda yaa ilaahay ugu dhaafaya subxaanah wa tacaala haddii intaa laga soo gudbana qofka dembiyada waaweyn ku dhacay ee sidaa naarta ku galay mashiicadii ilaahay weeyaan subxaanah wa tacaala adduunyada haddii laga oofiye xuduudiisii hadduu dembigaasi xad lahaa haddii laga oofiye dembi dhaaf bay u tahay qaybo culimada ka mida waxay leeyihin mithaal qofkii tuuga ahaa ee waxaday ee la qabtay ama qofkii wax dilay ee la qabtay ee la dilay qofkuu dilay baa loo dilay ama wixii uu xaday baa gacanta loo gooyey laakiin asalka wixii uu xaday ma laga rabaa magdhowgoodii asalka wixii uu xaday magdhowgoodii ma laga rabaa haddii qofkan uu qof dilayna qofkuu dila darteedaa loo dilay isaga laakiin dembigii dilitaanka iyo bilowga weli dushiisa ma yahay waa masalo kale weeyaan culimadu ay ka hadlaan waxaan rajaynaynaa in sha allah sida nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inay kafaaro u tahay dembiga o dhan inuu halkaa ku dhamaanayo in sha allah saasaana xadiidka ka cad laakiin qaybo culimada ka mid waxay leeyiin maya weli waxbaa loo raacanaya isagaa waxaan bilaabay qofkii laakiin aan dembiga intuu ku dhacay isna aamusay oo shibtiisii galay ilaahayna uu asturay subxaanahu wa tacaala mashii'ada ilaahay weeyaan in shaa cafaa canhu wain shaa caaqaba xadiidkii aynu soo tilmaanay baana tilmaamay nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu ku sheegay wixii intaas soo dhaafa waxa weeyaan shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo ah inuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam u shafaaco qaadayo ummadiisa inta kaba kabiirada ku dhacday ee nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam shafaacadayda waxaa iskale ummadayda kabiirada ku dhacday ee dembiyada waaweyn ku dhacay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dib ugu dhigay kuwaasaa marka naarta lagaga soo saari doonaa kuwaasaa naarta lagaga soo saari doonaa wajacala man lam yatub min alkabaa'iri saa'iran ilaa mashii'atih wajacala waa yeelay alle subxaanahu wa tacaala man lam yatub qofkaana ka toobadkeenin min alkabaa'iri saa'iran ilaa mashii'atihi mid ahaanaya ilaa mashii'atihi ilaahay mashii'adiisa subxaanahu wa tacaala taana alla wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo subxaanahu wa tacaala in isaga wax lala wadaajiyo laakiin ilaahay waa dhaafaa wixii intaa ka soo haray liman yashaa qofkuu doonuu ilaahay u dhaafaa waman caqabahu llahu binaarih qofkuu ilaahay naartiisa ku ciqaabo akhraja minha waa ka soo saaraa qofka isagaa biiimaanihi iimaankiisa sababtiisa lagaga soo saaraa oo macnuhu qofku markuu naar galo dembi buu sameeyey aada u badan dembigiisii dartiibuu naarta ku galay laakiin dhinaca kale wanaag yar buu ku laha walow dunuubtiisaba ha badata hadday doonto dunuubtiisa haba badata hadday doonto camal yarna waa la yimid iimaan qiiq uu ku jirana waa watay markii horeba iimaan aan barax tirnayn oo qiiq ku jirana waa watay markii hore dembiyadiisii oo dhan naartaa looga soo baabi'inaya xagee ku dambaynaya jannadu ku dambayn doonaa jannadu ku dambayn doonaa oo macnuhu waxa weeyaan dembigiisii marka laga soo tirtiro wixii uu dembi galay oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala jannaduu geyn doonaa oo nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qolooyinka ugu dambeeya ee jannada la geyn doona ee naarta ka bixi doona qolooyin kalena jahanamiyiin baa lagu magacaabaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay sida dhuxusha u gubatay oo kale iyagoo ah yaa naarta laga soo saaraya maa ulxayaa yaa halkaasaa la gelin doonaa markaasay soo dhalan doonaan sida ininta ay u biqishay u dilaacdo marka ay daad xorta biyaha intay soo qaadaan ay dhagaxa hoostii ama lakabka hoostii ama meelaha la midka ah intay geliyaan ay sidaa u dilaacdo oo ay quruxda badan tahay saasoo kale iyagoo ah sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayh waman caqabahu allahu binaarihi qofku ilaahay naartiisa ku ciqaabo akhrajahu ilaahay waa ka soo saaraa minha naarti biiimaanihi iimaankiisa sababtiibaa ilaahay kaga soo saaraa faadkhalahu bihi ilaahay wuxuu ku geliyaa iimaankii sababtiisa jannatahu buu ku geliyaa jannadiisaa ilahay ku gelinaya subxaanah wa tacaala oo nabigaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qolo walba waxay gashay dembi a marka ay u dhammaato wakhtigii naarta xabsiga uu ahaa markay u dhammaato waa laga soo saaraya wuxuu ku dambaynayana waa jannada weeyaan ilaa ugu dambaynta qolo aan wax xasanaba lahayn wax xasanaba lahayn ilaa ilahay naarta ka soo saaro subxaanah wa tacaala wax wanaagay sameeyeen ma leh mudday naarta ku jirayaan halkaasaa xabsi u ah maalinta dambea ilaahay subxaana wa tacaala un albaabada u furi doona oo laga soo saari doona sidaasna nabigaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xasayaadkii alle subxaanah wa tacaala wixii laga soo saari lahaa oo dhan markay dhammaadaan ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala sacab muggii iyo laba sacab muggiiba weliba xahayaad yaa ilaahay ka soo saari doonaa subxaana wa tacaala naarti naarti baa laga soo saaraya ummaddan iyadana calaamada loogu aqoonsanayo oo waxa weeyaan sujuudi iyo waxa lagu aqoonsanaya waa mawaadic lwuduu naarta markay galaan dadka kale waxay kaga duwan yihiin waa makaankii weysada xubnihii weysada taasaa lagu aqoonsanaya ina ummatii yudcawna ywma alqiyaamati guran muxajaliina min aathaari lwuduu waa imanayaan ummadayda maalinta yowma alqiyaama iyagoo wejigooduna cad yahay adimahooduna ay cad yihiin afartii adim weeyaan labadii gacmood iyo labadii lugood iyadoo ay nuurayaan oo iftiimayaan oo kaa hayaan yay imanayaan buu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam markii saxaabadu ay weydiiyeenna nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ka warrama haddii qofkiin uu leeyahay gamaan ama faras uu leeyahay wejigana uu ka cad yahay barcad ku leeyahay weyn lugahana uu ka cad yahay uuna ku dhex jiro fardo wada madmadow ama guduudan so kama dhex garanayo ha hadduu ma kor fiiriyana madaxii buu arkaya hadduu hoos fiiriyana lugihii buu arkaya sidaasoo kale aan ummadaha kale oga garanaya ummadayda yihi nabiga alayh isalatu salaam maxaa yeelay ummadaha kale ilaahay subxaana wa tacaala ma siinin calaamada ayada ah faa'iidada kale ay leedahay weysadu waxa weeyaan xubnihii weysada naartu maba cuntaba xubnaha weysada naartu maba cuntaba xubnihii la dhaqaya weeyaan ee alle subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ina baray xubnaha weysada naartu maba cunto iyaduna sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh waman caqabahu llahu qofku ilaahay ku ciqaabo binaarihi naartiisa ku ciqaabo akhrajahu minha waa ka soo saaraa biiimaanihi buu ilaahay kaga soo saara oo fa adkhalahu ilaahay wuxuu geliyaa bihi qofka isaga ah camalkiisiibuu ku geliyaa jannata waman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal qofkii sameeya mihqaala daratin dhuuricasi wax la eg oo khayran wanaag ah yarahu waa arkayaa waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu weeyaan dhinaca kalena qofkii sameeya intaa in la eg oo shar ahna waa arkayaa iyaduna iyadana waa arkaya sheh cabdiqaadir labadii ragca taxiyat lmasjid kama tukatid taxiyat lmasjid khayr allah ku siiye amin jamiica fiikum lbaraka waman yacmal mihqaala darat khayra yara yukhraju minha waa looga soo saarayaa qolooyinka iyaga ah bishafaacati nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam midi waa guud ahaan waa ahla almowqif marka laysu wada yimaado in khalqigan si la kala dhaho la kala diro janno iyo naar loo kala diro nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ilahay ugu ergetegaya waatay xadiidku ahaa nebi aadan bay u tegayaano waa iska soo dhiibaya wuxuu leeyaha maya anigu maanta ilaahay weji aan ku qaabila maba hayaba waana caraysan yahay caro uusan weligiina caroonin hadda kadibna caroon doonin maxaa dhacay anigu geed ha cunin baa la yiri geedkii baan cunay ilahay seen ku qaabilaa wey kaaca oo ibraahim u taga ibraahim waa soo gudbinayaa muusa muuse waa iska gudbinayaa ciisa ciise waa soo gudbinaya cafwan aadam waa soo gudbinaya ilaa nuux nuux ilaa ibraahim ibraahim ilaa muusa muusa ilaa ciisa kadibna nabiy llahi ciisa nebi maxamed buu usoo gudbinaya nebi maxamed baa ilahay u erga tegaya khalqigii saasaa lagu kala diraya wixii janno geli lahaa waaba galeen wixii naar geli lahaana naar bay gelayaan tii labaad ba halkan imanayso ah nabiga calayhi salatu salaam inuu ummadiisa haddana ilahay ugu ergatago inta naarta gashay waa kaga daba tegaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh wa kaana bilmuminiina raxiima sheekhu wuxuu yihi raximah llah yukhraju minha naarti waa laga soo saaraa bishafaacati nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam man shafica lahu min ahli lkabaa'ir dadkii ahlulkabaa'irka ahaa buu nabigu u shafaaco qaadaya oo min ummatihi ah sala allahu alayh ali wasalam ummadiisa dadkii ahaa ee kabiirada ku dhacay kaba ahlulkabaa'irka ahaa yuu nabigu u shafaaco qaadaya salawatu llah wasalaamu caleyh dadkaasaa iskale shafaacatii liahli kabaa'ir min ummatina xadiidka waatuu ahaa shafaacadayda waxaa iskale dadka kabiirada ku dhaca ee ummadayda wala sawfa yucطiika maxay ahayd aayaddii rabuka fatardaa taa weeyaana shafaacada nabiga calayhi salatu salaam ilahay dib ugu dhigay وأن الله سبحaنه وتaعالى khلق الجنة ilahayna سubحaanaه وتaعaaلى waa abuuray جannadii oo faأcadha waa u diyaariyey iyadoo ah daara khuluudin daar ay ku waarayaan لأwliyaaئihi dadka isaga awliyadiisa ah وأkramahm fiiha ilaahay waa ku karaameeyey jannada gudaheeda kuwaasi biالnadri inay dhowraan oy eegaan إilى wجهi الkariim ilahay wejigiisa subxaanaه وتaعaalى jannada ay haystaan waxaaba kala weyn ilahay wejigiisa subxaana wa tacala ay daawanayaan wujuuhu ywmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ahlu sunna waljamacana iskuma diidana in dadku markay jannada galaan ay ilaahay arki doonaan subxaana wa tacaala ama ahlu lbidac aqwaal kala duwan oo aada u tiro badan bay wataan masalada iyada ah laakiin masalada laga wada siman yahay ahlusunna waljamaaca waa ru'yada ilaahay subxaanahu wa tacaala fi laakhira in ilaahay la arkayo aakhiradii adduun aan lagu arkaynin sidaas weeyaan nusuus aan la koobi karin aayado qur'aan iyo xadiid iyo in ka badan oo ah ijmaacii culimmada islaamka masalada waxay ka dhehen yaana soo arooray culimmada islaamkana kutub bay ka alifeen imaam daara qutni iyo imaam alajuriy iyo hayru dalik kutub bay ka alifeen sheekhu wuxuu yihi raximah llah waakramahum ilaahay waa ku karaameeye markay jannada galaan fiiha gudaheeda binadri eegitaan ilaa wajhihi اlkariim wejigiisa inay eegaan alle subxaana wa tacaala wa hiya alatii habata minha aadam nabiya jannadani waa tee la geli doono su-aal baa ka timid qolooyin baa waxay yidhaahdeen hadda maba jirto oo waalse la abuuri doono warkaasi war saxa maaha war ay qabaan ahlu sunna waljamaacana maaha jannada iyo naartu labaduba waa makhluuqataan waa la abuuray horaa loo abuuray waa dhammaystiran yihiin oo jannadu waa diyaar oo nebiga calayhi salatu salaam habeenkii la dheelmiyey jannadana waa tegey waa soo arkay iyo dadkeedii naartana waa tegay waa soo arkay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii geli lahaa ee gudaheeda lagu ciqaabayay waa soo arkay nebiga caleyhi salaatu wasalaam sheekhu wuxuu yihi raximahullah warkaasuu marka rabaa qolooyinka dhahaya jannadu weli lama abuurino waa la abuuri doonaa qoladaasu kasoo horjeedaa maxaa yeele ahlu sunna waljamaaca ma qabaan ahlu sunna waljamaaca masaladaa ma qabaan sheekhu wuxuu yihi raximah llah waakramahum fiiha binnadri ilaahay waa ku karaameeyey qof dadkii jannada galay ilaa wajhihi lkariim wejigiisa ayuu ilaahay ku karaameeyey waana tan nebigu calayhi salatu salaam in badan ilaahay weydiisan jiray asaluka anadra ilaa wajhika alkariim washawqa ilaa liqaa'ik waatay xadiidku ahaa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa hiya alatii jannadaasina waa tan habata minha ilaahay ka soo hoobiyey oo laga soo dejiyey aadam nebiya wa khaliifatahu ilaa ardi ilaahayna uu khaliif ooga dhigay markaa kadib dhulkiisa bima sabaqa fii saabiqi cilmih taasina ay ahayd bima sabaqa wixii ku hormaray fii saabiqi cilmihi ilaahay cilmigiisa horeeyey subxaana wa tacaala jannadan aynu geli doonno waata nebi aadam uu ku jiray ee ilaahay ka soo saaray cilmigiisii horeeyey buuna kaga soo saaray ilahay subxaana wa tacaala iyo xikmad rabbi imaam bn lqayim raxmat ullahi tacala caleyh masalada markuu dul istaago sharxayo faa'iidooyinka ku jira in aadam jannada laga soo saaro ma koobi karaysid fawaaid aad u tiro badan baa ku jirta ilaahay naar buu samaystay subxaana wa tacala isagoon khalqiganba abuurin yaa la gelin lahaa naarta janna ilaahay samaystay subxaana wa tacaala haddii aadam uusan weligiiba kasoo baxeen yaa geli lahaaba halkaa un hadduu isaga jiro ilahay khalqi ma waayan subxaana wa tacala uu geliyo laakiin xikmada rabbi weeyaan subxaana wa tacaala rusul iyo ambiya ilaahay soo diray haddaanan adduunkan la keeneen bini aadanka yaa rususha ay xaggee ka iman lahayd hawshoodii waxood o dhan xikmooyin aad u tiro badan baa marka meesha ku jira aad iyo aad u tiro badan oo qayim oo imaam ibn lqayim raxmat ullahi tacala caleyh uu ka hadlayo miftaax daar alhijra uu kaga hadlaya raxmat ullahi tacaala caleyh awaailkiisa juska koowaad halkaasuu si fiican ugu tafsiirinaya raximah llah waha weeyaan jannadii ilaahay uu ka soo hoobiyey aabbaheeni aadam ahaa iyo wa khaliifatahu ilaa ardi ilaahay uu khaliifka oga dhigay dhulka nacam inaa jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi waatay ahayd sabaq bimaa sabaqa wixii hormaray oo fii saabiqi cilmi cilmigiisii horeeye ah wa khalaqa annaara ilaahay naarta waa abuuray faacaddaha waa u diyaariyey daara khuluudin xaalay tahay daar lagu waarayo liman qof baa ku waaraya kafara bihi ilaahay ku kufriyey oo wa alxada inkiray alle subxaanah wa tacaala fii aayaatihi aayaadkiisa inkiray wa kutubihi kutubtiisa inkiray wa rusulihi inkiray wajacalahum ka yeelay wajacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay kuwa naarta gelaya maxjuubiina kuwa laga xijaabo can ru'yatih ilahay ru'yadiisa wujuuhu maxaa la leeyahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kuwaasi ilaahay waaba laga xijaabi doonaa ru'yadiisa iyo aragtidiisa maalinta qiyaamaha naarta markay galaan wa ana allaha tabaaraka wa tacaala yaji allana waa iman doonaa yowma alqiyaamati wاlmalaku safan safa iyadoo malagu uu yahay mid safan waa fii suurati alfajr aakhirkeeda sida rabbi ku tilmaamay subxaanah wa tacaala aakhirkeeda siduu rabbi ku tilmaamay weeyaan in ilaahay subxaanah wa tacaala maalintaasi hawsheedii iyo markuu ka waramayey malaa'igtii baa la keenayaa markaasaa malaa'igtiina ay safan doonaan wajaaa rabuka wlmalaku maxay ahayd maxay ahayd wlmalaku safan safa maalintaa alle subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiibaa imanaya iyagoo safan bay imanayaan malaa'igtii nabigana waa inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh alaa tuxibuuna an tasufuu kama tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydan jecleen inaad u safataan siday malaa'igtu u safato rabbigeed subxaana wa tacaala agti oo ah safafka salaadii in aan khalal uunan dhex gelin maxaa yeelay man wasala safan wasalahu llah meel yaroo yaro banaanayd qofka buuxiye ee meesha isku gufeeya ilaahay subxaana wa tacaala baa isna xiriirinaya allah xiriirinaya subxaana wa tacaala in la kala gooyana maaha waa in la xiriiriyo maxaa yeelay nabigu wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam safafka banbanaanka u dhexeeya waxaan arkaa shaydaan oo sida waxariga oo kale isagoo boodboodaya arigii yaryaraa isagoo sidiisii oo kala isagoo dhex marmaraya marka waa in aan loo ogolaanin boosna nabigu alayhi salatu salaam salaada ma geli jirin ilaa uu ogaado sufuufta maalin maalmaha ka mida markuu damcay inuu xirto iyo wuxuu arkay nin acraabi oo xabadkiisii banaanka yaallo safkii kasoo dhexbaxsan yahay markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu salaam cibaad allah latusawunna wallahi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum addoommadii allow wallaahi waad simaysaan safafkiina ooyan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala qalbiyadiinu isdaba marinaya asbaabaha qulubta bini aadamka isku dabamartaya waxaa ka mid ah oo qalbigooda uusan ku midaysnaanin safafkii salaada oo aan la simin latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum wejiyadiina ama qalbiyadiina sida lafdiga kale uu tilmaamaya layukhaalifana allahu bayna quluubikum qalbiyadiina ilahay isdaba marinaya subxaana wa tacaala marka in layska ilaaliyo weyaan wliajli dalika culimo badan kutubka alifeen imaam albayhaqi imaam asubki raxmat اllahi tacala aleyh taswiyat sufuuf markuu nebigu dhintayna salawaatu اllah wasalaamu aleyh abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo waxay ahaayeen kuwo aan salaad gelin ilaa safafka ay dhex maraan waagi dambe cumar radi allahu tacala canhu arda ee salaadii iyo cuثmaan iyo waagi dambe dadku ay bateen masaajidka la weyneeyey inan towsicada waagi cumar baa la bilaabay uma cuثmaan waagiisa in badan lagu sii daray waagii sidaa loo weyneeyey waagi cumar xagga qiblada un baa lagu daray waagi cumaan lakiin ilaa xagga dambe xitaa waa lagu daray waagaa isaga ah marka cumaan iyo waxay ahaayeen kuwo aan salaada gelin ilaa looga soo waramo oo la yihahdo safafkii waa la simay qof walba saf buu qaabilsan yahay mas-uul ka yahay in uu simo ragga ay u xil saareen baa usoo waramaya waa sinay safki markaasay salaada geli jireen maxaa yeelay asbaabaha ugu sahlan weeye ee dadka quluubtiisa ay ku kala tagto dadka musaliinta ah dadka musaliinta quluubtooda waxa ugu badan ay ku kala tagto sidaas weeyaan cibaad allah latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna quluubikum bayna wujuuhikum asbaabahaas ayaa ka mid ah qalbiyada waxa isu keenana waxaa ka mid a safafkii oo laisku dhejiyo garabka garabka la saaro lugta lugta la saaro anqowgii anqowga la saaro ama ciribti ciribta la saaro waxa la simayana faryarada ma aha ee waa cirbaha iyo anqowgii weyaan ama qoobkii waxaa tiraahdeedba halkaasaa la simaya ee faraha ma aha faryarada maaha wax la simaya dadku waa kale luga dhaadheerya laakiin anqowga haddii la simo dadku waa wada siman yihiin weyaan marka ama qoobabkii la simo maxaa yeele nebigu wuxuu dhihi jiray alayh isalaatu wasalaam xaaduu bayna almanaakib waalaqdaam mankabkuna waa garabkii aqdaamkuna waa qoobabkii weeyaan anqowyadii ama cirbihii in la yiraahdo taasuu nabigu simi jiray salawaatu llah wasalaamu aleyh xadiid anas baan u daliilaya keyrkiisa fi saxiixi albukhaari wakayrihi kusoo arooray ee nabiga kaga soo arooray salawaatu llah wasalaamu aleyh وأن الlaha تbاaraka وتaعaalى yجيء allana waa imanayaa yومa القiyaamaةi والmalaku iyadoo malagii صفan صفan uu yahay maxaa loo imanayaa waa لcaraض الأmami umadihii in lasoo bandhigo iyo wa xisaabihim in la xisaabiyo umadihii oo dhan umadna ma aha macnaheedu in bini aadamka keliya loola jeedo makhluuq oo dhan baa loola jeeda maxaa yeele nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam wuxuu yihi cid walba wax waa la weydiin doonaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala neefkii geeska lahaa ee adduunkan ku hardiyey gardarro neefaan gees lahayn hashii garoon neefkii ariga ahaa ee garoonta ahaa ee tii geesaha lahayd ay ku dhufatay kala tuurtay ilahay waa u kala qisaas qaadaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa loo kala qisaas qaadaya oo macnaheedu waxa weeyaan geesaha inta loo yeela laleeyahy tii adduunka ay kugu dhuftay ku dhuf adigana waa ku dhufanaysaa ilaa ila ridiyaduna markay hawshaasi dhammaato iyaga waxaa loo dhihi doonaa inay cara noqdaan yaa laytanii kuntu turaaba meeshaas weeyaan maxaa la yihi yaquulu lkaafiru ya laytanii kuntu turaaba wuxuu ku shalayn doonaa oo ku tamanin doonaa inuu caro noqdo sida xayawaankaasoo kale ah waxaa soo haraya khalaaqdii kale qolooyin qolo walbaba marka su-aal baa la weydiin doonaa qolina su-aashooda waxaa ka dhalanaysa inay sababteedii janno iyo naar waxay lahaayeen lagu geliyo qolona waa iska istifsaar iyo imtixaan kale iyo wixii la mid maala waida almaw-uudatu su'ilat biayi danbin qutilat ilmihii yaraa ee la nolol duugay ee jaahiligu siday samayn jireen alla wuxuu yihi waa la keenayaa maalinta qiyaamaha inin dembi baa laga galay rabbi subxaana wa tacaala waa caadil alla subxaana wa tacaala isagii waalidkiisa inuu kala qisaas qaado weeyaan ulmi buu nafta kaga qaaday waida almaw-uudatu su'ilat biayi danbin qutilat marka nacam sababtaasaa marka ka dhalanaysa iyo wixii la mid ah amaa dadka kale su-aashooda iyagu waxaa ka dhalanaysa jiniga insi waxay ahaadaanba inay janno ku galaan ama naar ku galaan waxi ay lahaayeen ilaahay ku geliyo subxaanah wa tacaala sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayhi waa licardi alumami ay khalaa'iq khalaa'iqdii oo dhan in ilaahay soo bandhigo iyago xisaabu markaa in la xisaabiyo qolona xisaabtooda janno iyo naar bay ku tegayaan qolona xisaabtooda markay hawsheedii dhammaato ay kala qisaas qaataan oo loo kala aargudo waxay noqonayaan caro iyaguna oo waa wixii aanan mukalaf ahayn wixii aan ilaahay subxaana watacaala waajib saarin ayaa sidaa noqonaya iyagu caray ku dambeynayaan wa tuudacu marka marka meesha la isugu keeno howlo badan baa dhacaya hamsiina alfa sana waatuu rabbi ka cabiri subxaana wa tacaala konton kun oo sano oo ah waxa sanooyinka adduunka yay la midta konton kun oo sano meel sahlan maaha wa tuudacu maalintaa waxaa la dhigi doonaa almawaasiin miisaanadii weeyaan liwasni acmaal acmaashii in la miisaamo wa tuusanu saxaa'ifahum sidoo kale waxa la miisaamaya waa saddex shay waxa la miisaamaya waa acmaashi waxa la miisaamaya waa warqadihii acmaashi ay ku qornaayeen waxa la miisaamaya waa ashkhaastii qofka naf ahaantiisana waa la miisaamaya saddexdaba nusuus sharciga waa ku soo aroortay oo min alkitaabi wasunna miisaankana alla waa ka waramay subxaanah wa tacaala wanadacu lmawaasiina maxay ahayd alqisط lyowm اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shaya marka faman haqulat qofkii ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu faulaaئika hum اlmuflixuuna weeyaan watuudacu waa la dhigayaa mawaasiin almawaasiin miisaanadii baa la dhigayaa liwasni in la miisaamo darteeda acmaal اlcibaad addoommada acmaashooda in la miisaamo maalintaa waxaa loo dhigaya waa in la miisaamo acmaashi bani aadanka faman haqulat qofkay cuslaato mawaasiinuhu ay mawaasiina alkhayri weeyaan acmaasha iyo khayrka miisaanadiisu kay cuslaadaan fa ulaaika kuwa iyagaa hum lmuflixuuna kuwii liibaanay weyaan kuwa iyaga waa kuwii liibaanay qofka laakiin miisaankiisa uu dheeliyo khayrka kuwa iyagaa maynan liibaanin wey macnaheedu waayo waatay aayadda qeybteedii kale tilmaantay yu'towna waa la keenayaa dadkii oo waa la siinayaa saxaa'ifahum waraaqahoodii saxaa'iftoodii waraaqahoodii yaa la qaybinayaa maalinta qiyaama oo nebigu wuxuu yihi alayhi isalaatu wasalaam waraaqihii baa soo degaya markaasaa qof walbabana faman uutiya kitaabahu biyamiinih fayaquulu ha umqra'u kitaabiya inii danantu anii maxay ahayd mulaaqin xisaabiya sidaasuu dhahaya kaalaya kitaabkayga akriya bal fiiri waxa ku qoran war waxan ii dhowr war wanaaggan bal fiiri farxad dadkii buu la dhex yaacaya oo la dhex ordaya laakiin wa amaa man uutiya kitaabahu maxay ahayd bishimaalihi aayadda kalena waraaca dahri isma diidana labada aayadood culimada mufasiriintu waxay yihaahdaan isagoo bidixda laga siinaya iyo xagga dambe haddana laga siinaya ihaano weeyaan marka qofka horey looga dhiibo iyo marka gadaal-gadaal looga dhiibo waa kala farqi baa udhexeeya oo macnuhu waxa weyaan ihaanadu waxaa sii leh waxa weeyaan marka gadaal gadaal loo siiyo bidic baa laga siinayaa xagga gadaalana laga siinaya meesha marka shayga ku jira wuxuu yahay qofka hadduu wax bixinayo iyo hadduu wax qaadanayo labadaba inuu midigta ku bixiyo midigtana ku qaato nabigaa wuxuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shaydaanka markuu ka waramayay iyo calaamooyinkiisa iyo dhaqankiisa nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu salaam inamaa yakul markuu ka warramaya wuxuu wax ku cuno waa bishimaali yakul bishimaalih wayashrab bishimaalih wayucطi bishimaalih wayakhud bishimaalih bidixduu wax ku cunaa bidixduu wax ku cabaa bidixduu wax ku bixiyaa bidixduu wax ku qaata maalintuu nabiga alayh salatu slam madiine yimid ee ninkii ku yidhi isagoo bidixda wax ku cunaya markuu arkay war bidixda dhaaf ee midigta ku cun ma kari karuu yiri intanan kula soo dhannaaday waa weynaaday ma yeeli karayo sidan weeyaan nabigu wuxuu yidhi alayh salatu salaam ilahay kuma karsiiyo famaa rafacaha fi fii mar dambe gacantiisii afka kor uguma qaadin meeshii bay ku qallashay meeshii bay ku qallashay wax sahlan maaha marka nacam waa dhici karaysaa qofka labadiisa gacmood inay bidixda ka awood badan taha ma u badan yahay laakiin haddana waa inaad iskontaroshid weeyaan haddaad wax bixinaysa iyo haddaad wax qaadanayso iyo khayraadka iyo wanaagga oo dhan midigta u isticmaal wixii aanan fiicnayn bidixda u isticmaal qaar baa waxay ku leeyihin labadaba ilaahay baa isiiyey nacam ilahay waa ku siiyey laakiin ilaahay inaad wax ku kala maamulato kuu siiyo doqonnimo darteeda inaad isku mid ka dhigtid ilahay kuuma siinin subxaanahu wa tacaala ee doqonnimada iska daa macnuhu khayrka iyo wanaagga midigta u isticmaal wixii xun iyo nadaafada iyo bidixda u isticmaal waa kala duwan yihiin saasaa ilaahay kuu siiye subxaanahu wa tacaala ayib sheekhu marka wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh yu'towna waa la siinayaa saxaa'ifahum acmaashoodii warqadihii ay ku qoraan saxiifaddii weeyaan saxaa'ifahum biacmaalihim saxiifadihii acmaasha ay ku qornaayeen inaan malaa'ig baa maanta duniday joogta qof walba jin iyo insi wuxuu yahayba dhawaaqiisa iyo ficilkiisaba qorya wma alle uu yihi subxaana wa tacaala ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid raqiib iyo catiidna waa laba malag wasfigooda iyo tilmaantooda sidaas ay magacooda maaha wax walbo aada samaysid waa xifdinayaanoo waa qorayaan waa xifdinayaanoo waa qorayaan dhawaaq hadduu kaa soo baxo iyo haddaad fal iyo ficil samaysid labadiiba waa qorayaan waxay dhaafayaan malaha yaclamuuna ma tafcaluun kiraaman kaatibiina kuwa alla ku sheega wey subxana wa tacala yaclamuuna ma tafcaluun wax walbo aad samaynaysaan waa la socdaan xaaladda kuwaasaa marka alle subxaana wa tacaala wuxuu u xil saaray qofka bini aadamka maalintuu takliifka iyo waajibka ilaahi subxaana wa tacaala la saaray oo uu qaangaaray rag iyo dumarba wuxuu ahaaba ilaa uu ka geeriyoonayo oo qabriga ka gelayo inay qoraan ilaa dhowr qof mooye oo waxaa ka mid a qofka majnuunka ee waalan hadduu waasho caqligiisii tago malaaigta waxaa loo kaadiya suga qofkaa dembi hagu qorina xasanaadka laakiin ma loo qorayaa sida bacd alculamaa ay qabaan nacam isagoo waalan min raxmat illahi tabaaraka wa tacaala hadduu wax wanaagsan sameeya waa loo qoraya hadduu xumaan sameeyana in loo qoray ahayd cadaaladda laakiin loo qori maayo rufica alqalamu can halaath wa can ilmajnuuni xataa yaafiiq dembi loo qori maayo subxaana wa tacaala cinda allah agtiisa faman haqulat marka qofkii ay cuslaatay mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrka fa ulaaika kuwa iyagaa hum lmuflixuuna kuwii liibaanay weeyaan wa tu'towna waa la siinayaa saxaa'ifahum biacmaalihim warqadihii ayay ku qornaayeen saxaa'iftood oo malaa'igtaasi ay qoreen ayaa la siinayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka maxay ahayd xasiiba faman utiya kitaabah qofka kitaabkiisa la siiyo oo biyamiinihi laga siiyo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waati aayadii qur-aanka sidaas ohanaysa halkaasu ka soo qaatay qofkaasi fasawfa yuxaasab waa la xisaabi doonaa ka isaga ah xisaaban xisaab baa la xisaabayaa yasiiran fudud oo sahlan xisaabta fudud ee sahlanna waa cardi weeyaan xadiidka cabdullahi bni cumar baa tilmaamaya ee saxiixa ah oo waxa weeyaan isaga rabbi buu la kulmaya qofkaasi isagiiyo ilaahi subxaana wa tacaala markaasu wuxuu leeyahay rabbi addoonkaygiyo kaama samaysay haa kaana ma samaysay haa dembigaana ma samaysay maalintii hiblaayahayd haa rabbiyo markuu qofku isdhaho wallahi waaba halaagsantayba intanoo dembi haddii laguu qabtay khalaas weeyaan waa kuu dhammaatay yaa rabbi wuxuu ku dhahayaa adduunna waa kuu asturay haddana bax waa kuu dembi dhaafe haddana waa kuu dembi dhaafe bax iska tag baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala sidaasaa marka qofkii uu ilaahi subxaana wa tacaala dembigiisii markuu qirtay ugu dembi dhaafaya qofka kale sow ma aha waa kan isagu hawshiisa waa dheerta hawshiisu waxa weeyaan in ilaahay ku cusleeyaba xisaabta subxaana wa tacaala in ilaahay ku cusleeyo xisaabta maxaa yeelay xadiidka umina caaisha radi allahu tacala canha ee rasuulka ka warinaysay kaasaa tilmaamaya qofkii man nuuqisha alxisaaba cudib qofka xisaabta lagu dhuujiya lagu adkeeyo qofkaas ilahay waa cadaabaya subxaana wa tacala shaki ma laha shaki ma laha qofka kale laakiin waa iska bandhig weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala addoonkiisii wixii uu sameeyey usoo bandhigaya kadibna ilahay waa iska cafinaya subxaana wa tacaala kadibna ilahay waa asturaya adduun siduu ugu asturaya bu aakhirana ugu asturaya uguna dembi dhaafaya sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayhi waman utiya kitaabahu qofka kitaabkiisii la siiyo waraa'a dahri dhabarka dambe ee gadaashiisa laga siiyo fa ulaa'ika kuwaas yaslowna saciira sida ilahay u sheega weye yaslowna waa gelayaan saciira naarta saciiro la yihahday gelayaan naartaasay gelayaan waana naar ka mid a naariha weeyaan sheekha marka wuxuu yihi wa ana siraaqa xaqun siraadkii xaq weeyaan waa wax jira siraadka waa xaq weeyaan oo waa shay jira weeyaan yajuuzuhu alcibaad waxaa gudbaya yajuuzuhu waxaa gudbaya oo ka tallaabaya alcibaad addoommadii siraadku waa jid dhuuban weeyaan sida seeftii oo kale ah afkeedii dadku ay ku dul soconayaan qof walbana camalkiisi intuu ahaa buu ku soconaya qof baa sidii hillaaci oga tallaabsanaya isagoo idil baan arkayninba qof baa sidii faraskii dheereeyo ku maraya qof baa sidii awr orday oo kale ku maraya qof baa sidii qof bini aadan ahoo caafimaad qaba oo xayi aho siduu u ordi jiray oo kale u ordaya oo dhaafaya qof baa ruclayn ku dhaafaya qof baa socod ku dhaafaya qof baa siqasho iyo salka ku siqaya qof baa xabadka ku siqaya oo ku socda wahaakada intii kalena ay seeftii jartay qof baan marka ugu horeysaba dhaafayno lala la go-i doonaa nabigana wuxuu inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu kalaabiib leeyahay kalaabiibtan wuxuu ku matelay shawkata sacdaan oo laakiin ilaahay mooye qadarkeeda cid kale og uusan jirin oo geedka xananka ah qodaxdiisoo kale meeshay ku maranto waa looga tagaa dharka hadday kaa qabsatay iyo wixii la mid ah sidaasoo kale weeyaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala mooye cid og male weynankeeda markaasaa mid walbaba acmaashii bini aadanka ku qoran salaad baa ku qoran siyaam baa ku qoran zakadii baa ku qoran silaturaxim baa ku qoran wahaakada jamiic kulli wax walbaba shay walba marka uu qofku dul marayo hadduu ku xumo halkaasuu ku dhufanaya mid waa la ridaya naartaa lagu tuuraya mid waa la dhaawacaya midna la taaban maayo mid baa la xaganaya wax yar intaba saasay noqonayaan marka khalqiga qof walba miisaankaasuu maraya marka adiga iyo waxaad soo samaysay sidaas weeyaan allana waa ballan qaaday subxaana wa tacaala ambiyadaa maraysa iyo rususha alle subxaana wa tacaala addoommadii muminiinta saalixiintabaa maraya kafaradii iyo mulxidiintiibaa maraya cid walba waa maraysa laakiin qof walba camalkiisuu ku gudbaya maalintaa maxaa yeele wain minkum ilaa maxay aayadii wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid walba oo idinka idinka mid a waa u aroorayaa jidkaa siraadka ah kaana calaa rabbika allana arrintaana waxay ahaatay rabbi dushii subxaanah wa tacaala xatman maqdiya shay uu isku waajib yeelay ilahi subxaana wa tacaala wax waajib ku ah ilahay ma jiraan laakiin isagaa isku waajib yeelay qof walba inuu maro ambiyadaa maraysa nebi walba ummaddiisa isagaa horkici doona sida nabiga inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam sheekhu wuxuu yihi wa ana siraata xaqun weeyaan yajuuzuhu lcibaad yaa sokeeya siday xaaladdu noqonaysaa waa mas'alo kale oo culimmadu ay ka warramaan wax nusuusoo sariix oo sax ay ku caddahay midka ugu horeeya iyo midka ugu dambeeya ma jirto inin dhowr arrimood bay nusuusta inoo tilmaantay xawdkiibaa inoo iman doona siraadkiibaa halkan la tilmaamay jannadiibaa la sheegay naartiibaa la sheegay sidee u kala horeeyaan acmaashaa noqonaysaa shaki ma leh maxsharkiibaa ugu horeeya uma waa laga tallaabsan doonaa waxa ku xigi doona waxa weeyaan waa in la gudbo siraadki siraadkuna wuxuu ku dul yaallo waa jahanamo dusheeda intaan la gaarin xawdkaa lasii mari doonaa kadibna halkaasaa lasii aadaya sida xaafid ibn xajar fi fatxi ilbaari uu ku qarirayo maxaa yeele sidaasaa nusuusta laga fahmaya jana jannadu waxay ku taallaa siraadka iyo naarta gadaasheed weeyaan marka la gudbo qofkii halkan ka nabadgalo unbaa xagga geli doona sidaas weyaan macnuhu nusuusta saasaa laga fahmaya sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh waana siraata xaqun weeyaan yajuuzuhu waxaa gudbaya oo tallaabaya alcibaad addoommadii oo dhan biqadri bay ku tallaabayaan acmaalihim acmaashooda qadarkeeda fanaajuuna kuwa waa nabadgelayaan mutafaawituuna waxay ku kala tegsan yihiin iyagoo ay nabadgaleen dadkii nabadgalay baa waxay ku kala tegayaan xagga fi surcati الnajaah degdegta nabadgelyada qofna wuxuu ku nabadgelaya waa ilbirqsi intaan la isku qabaninba durbadiibu waa ka tallaabsaday qofna waxaa laga yaabaa inay lug iyo gacan isagoo maqan tahay meeshii uu ka tegi ama isagoo xabadka ku siqaya ama isagoo salka ku siqaya ama isagoo ruclaynaya inuu dhaafay marka waxay noqonaysaa ha- dadka ka tallaabsanaya waddada ayada ee maraya ee ka gudbay naf ahaantooda inay intii ku hartay iyagu kala kala qaadqaad ma laha naartay u wada hoobteen kulligood laakiin wixii ka tallaabsaday ee ka gudbay iyagiibaa darajaad noqonaya iyagii baa darajaad noqonaya sheekha marka wuxuu yihi fanaajuuna biqadri acmaalihim bay ku gudbayaan oo fanaajuun kuwo waa nabadgaleen mutafaawituuna waana ku kala tegsan yihiin fii surcati الnajaah xagga degdegta socodka iyo nabadgelyada fii yani annajaati calayh min naari jahanama ay kaga nabadgalaan wa qowm dadna awbaqathum waxaa halaagaya fiiha ama awbaqathum waxaa xabisaya oo jahanamo ku xabisaya fiiha acmaalahum acmaashoodii waxaa naartii ku xabisaya oo gelinaya ku hoogaya halaagaas oo acmaashooda weeyaan mutafaawituuna waa kala tegsan yihiin fi fi surca fii surcati الnajaati calayh xagga nabadgelyada degdegteedii oo min naari jahanama laga laga nabadgalo wa qowmun awbaqathum dadna waxaa meeshaa ku xiray waxa weeyaan fiiha jahanamo gudaheeda acmaaluhum weeyaan wاliimaanu sidoo kale waxa waajib ah qofka ahlu sunnaha ah in uu rumeeyo weeyaan bixawdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam xawdka nebiga alayh الsalaatu wasalaam qur-aankana waa tilmaamay ina acطaynaaka alkowthar kowtharkana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanaya nahrun wacadanihi rabbi waa nahar weeyaan ilaahay uu ii ballanqaaday subxaanahu wa tacaala allah ii ballanqaaday nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa sida barafkii oo kale ama caanihii oo kale weeyaan xagga udugana waa sida miskigii weelasha lagu cabayana cadad nujuumi asamaa xidigaha cirka habeen gudcur ah oo habeen bar ah oo cirkuna ay uusan wax daruura lahayn meel baadiyo oho aan iftiin lahayn ma dhowrta cirka in magaalintaad joogtid dayixii baaba se qilqiila kuugu muuqanayaba laakiin markaad baadiyihii iyo meelaan iftiin lahayn aada joogto cirkana aada fiiriso habeen gudcur ah cadda hadday tahay dayixii baa isna kaa qarinaya gudcur markay tahay dam ah toddobiyo labaatan sideed iyo labaatan habeenka ah habeen barkii markaad soo baxday cirkana uusan daruuro lahayn xidigihii cirkao dhan waa wada iftiimaya biriq uu ku hayaa haba kala weynaadaan cadad nujuumi sama buu yihi marka nabigu alayh salatu wasalaam nabiga alayh salaatu wasalaam dherarkiisa iyo ballaciisaba axaadiis badan buu ku tilmaamay min cadan ilaa iyo sham laga gaaray iyo meelaha lamidka ah ama baxrayn ilaa iyo halkaa nabiga axaadiis uu ku tilmaamay baa jirtay salawaatu اllah wasalaamu calayh weelashiisuna intaasay dhan yihiin sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadiisaana ka cabaysa salawaatu llah wasalaamu caleyh nebi kale oo xawd le ma jiro aan nabigeenna ahayn salawatu llah wasalaamu caleyh ama xadiidka fii sunna tirmidi wagayrihi kusoo arooree dhahaya nebi walba xawd buu leeyahay oo nabiyullahi saalixna hashiisii ayaa xawd u noqonaysa arrintaa sax ma aha xadiidkaasi daciif weeyaan nebigeenna nebi aan ahayn oo xawd le ma jirto ummaddan ummad aan ahayn oo ka waraabi doontana ma jirto ummadaha kaleo dhan ma laha waa maziyada khaaska ah iyo shayga gaarka ah ee ilaahay nabigiisa uu siiyey salawaatu llah wasalaamu caleyh ummadiisana la siiyey caleyhi afdal salaati wasalaam nabigu wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh qolaa usoo aroortegi doonta nabigaa waraabinaya salawaatu llah wasalaamu caleyh qofkii ka cabana wuxuu yihi sharba iyo cabitaan iyo cantuugo keliya haddaad afka kaga dhufato laa yadma'u bacdaha abadan waxayna ka mid tahay waxyaabaha uu xaafid ibn xajar u daliishaday inuu xawdku ka horeeyo siraadka iyo waxoo dhanba maxaa yeele haddii laga gudbo siraadkii waa janno weeyaan jannadana hadduu qofku galo laa yadmau bacdaha abadan jannadu laa yadma fiiha abadan aslanba laguma harraadaba jannada laguma harraadaba ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa walaa maxay ahayd anaka laa tadmau fiiha walaa tadxa oon male oo qorax male oo qofkii arad inuu ku dhaco male oo waxaasoo dhan male oo gaajo male oo waxba male ayib marka haddii laga tallaabsadaba siraadkii janna ku xigta haddii la dhaho xawdkii marka siraadku ka dambeeya faa'iido badan ma samaynaya waa inuu ka horeeyo weeyaan maxaa yeelay siraadkaa si aad oga tallowdid ayaa looga dan leeyahay wixii lamida saasuu ohanaya xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacaala caleyh adiladu u daliishaday bayna ka mid tahay waana adilo macquul ahoo sax ah sida laga fahmaya laakiin imaam alqurطubi oo kale fi tadkira aqwaal kaloo ka duwan intaasuu keenaya iyo wixii lamid ah iyo keyrkiisa culimada islaamka markay sharaxayaan masalada iyada waana soo tilmaanayo khilaafka waxaa keenaya wuxuu yahay nas sariix ah oo saxiix ah siday u kala horeeyaan oo ay ku caddahay baanan jirin sidaas weeyaan macnuhu sheekhu wuxuu yihi marka wliimaanu bxawdi rasuuli اlahi salى اllahu alيه wasalam tariduhu waxaa xawdka usoo aroortegaya ummatahu weeyaan laa yadmau ma haraadayo man shariba minhu qofka ka cabay qofka ka cabaana weligii ma haraadayo mar haddaad cantuuga yar kaga dhufatid silaadka orod baad ku maraysaa macnuhu weligaa ma haraadaysa jahanamo hadday kugu soo neefsato xitaa hadday kugu soo neefsato xitaa haraad ma dareemaysid maalinta walwalka iyo walbahaarka iyo wax xayaale iyo rafaadkan iyo laa yadma bacdaha abada hadduu jannada galana kaba sii daranba maba haraadi doonaba qofku sidaas weeyaan macnaha nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam wayudaadu canhu maalintaas isagoo waraabinaya qolaan arkayaa markay darkii usoo aroor tageen laga duwayo la celinaya sida neefka baadida ee xoolahaaga aan ka mid ahayn markuu darka usoo arooro aada sanka ugu dhufatid usha aada oga duwdid markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay rabbi ummatii ummatii ilaahu waa ummadaydii waa ummadaydii inin waa yaqaana calaamadoodii weysadii baa muuqanayse markaasaa nebigu waxaa lagu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma ogid nebi moxamedo waxay gadaashaa la yimaadeen oo bidca waxaa bidco ah oo gadaashaada ay la yimaadeen adigu maba ogidba nebi moxamedo hawshaasi hawl aad la socota ma ahayn nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay halaag baa usugnaaday halaag baa usugnaaday idhaafiya haddaba naartaa loo kaxaynaya halkaasaa laga duwaya halkaasaa laga duwaya naartaa loo kaxaynaya qolooyinkaasi marka wayudaadu canhu waxaa laga duwaa oo laga cayriyaa man badala wagayar qofkii bedelay ee dooriyey diinta nebiga caleyh isalaatu wasalaam qofkii bidco ku dhacay ee diinta nebiga dooriyey salawaatu ullah wasalaamu caleyh bidcaduna ma aha waxaa dadku u yaqaanaane ah caado la gooye caro allay leedahay saasay ku yidhahdaan caado la gooye caro alle ma laha subxaana wa tacala laakiin diinta alloo laga tegaya caro alle leh oo keenaysana inaadan xawdka nebiga ka waraabin salawaatu ullah wasalaamu caleyh hadday caadadu diin ahayd nacam laakiin caadadu haddaysan diin ahayn ilahay caradiisa ma keenayso subxaana wa tacaala bal ambiyadaba looma soo saarin ilaa caadada xun inay la dagaalamaan mooye caadada caadada aan fiicnayn inay la dagaalamaan mooyaane wax kale loomaba soo saarinba ambiyada alleh marka waxaa laga duwayo ee la weel duwi doono ee laga cayrin doono xawdka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa qof kasta oo mubtadic ahaa bidcaduna waa bidcat diin baa loola jeeda qof kasta oo la yimid wuxuuna nebiga ku ogeyn diinta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan diinta ilaahay ka mid ahayn qaala allah waqaala rasuul waxaanan ahayn qof kasta ee la yimid yaa loola jeeda wayudaad waxaa laga duwo waxa weeyaan canhu xawdka man badala kii bedelay ee wagayara dooriyey diinta nebiga caleyh salaatu wasalaam oo la yimid in wama ataakum arasuulu fakhuduuhu wama nahaakum canhu fantahuu bay ahayd waajibku wa ana aliimaana sidoo kale in la rumeeyo wa ana aliimaana iimaankii qowlun bilisaani qalbiga oo laga hadlo weeyaan qowlun bilisaani carabka oo laga hadlo dheh iyo wa ikhlaasun bilqalbi qalbiga oo laga qiro wa camalun iyo fal laga sameeyo biljawaarix xubnihi saddex weeyaan iimaanku uu ka kooban yahay ahlu sunna waljamaca sidaasay qabaan wixii ka soo haray laakiin waa diidan yihi ama laba ku sheeg ama mid keliya ku sheeg waxaad tiraahdidba ahlulbidaca lagu yaqaana ama ahlu sunna waljamaaca saddex shay buu ka kooban yahay iimaanku waa in qalbigu uu qiro weeyaan arrintan iyada oo uu rumaysan yahay carabku waa inuu ku hadlo xubnuhuna waa inay sameeyaan xubnaha jirkana waa inay sameeyaan ay ku dhaqaaqaan iimaankuna yaziidu biziyaadati alacmaal waa kordhaa iimaanku wuxuu la kordhayo waa ziyaadada acmaasha kullamaa aada shay wanaagsan sii samaysid kullamaa iimaankaagu kordhayo salaad sunnadoodan tukan jirin markaad tukatid iimaankaagu waa kordhaya midaad tukan jirtay markaad ka hartana iimaankaagu waa nusqaamaya sadaqo aad bixin jirtay haddaad joojisana iimaankaagu waa nusqaamaya tu aadan bixin jirin haddaad bixisana iimaankaagu waa kordhaya khayr badan oodan samayn jirin markaad ku dadaashid iimaankaagu waa sii kordhaya nuurun calaa nuur wey yahdi allahu linuurihi man yashaa wayanqusu waa nuqsaamayaa iimaankii binuqsihaa nuqsaamitaanka acmaashi weeyaan acmaashaadu hadday nuqsaan gashana iimaankaagu waa nuqsaamaya oo adiga naftirkaagii baa dareemi karaba haddaad muddo ku dhex jirtid salaadaadii shantii salaadood jamaaco aada ku ilaaliso masaajidka aadan ka fogaanin xalaqadii cilmigeed aadan ka fogaanin dadkii wan wanaagsanaa ee akhyaarta aadan ka fogaanin qalbigaagaad ka dareemaysaa laakiin haddii salaadihii ay kuu gooyaan jamaacadii isla markaana meelaha doonadyada intaad fadhiisato maxaa la yiri iyo maxaa la sheegay aada gasho qalbigaagaad ka dareemaysaa iyaduna maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala min raxmatihi waxaa ka mid a qofka dikrigiisa laazima ee meelaha wan wanaagsan laazima inuu ilaahay qalbigiisa jalciyo subxaana wa tacaala qofka laakiin meelaha kala aada ee qiila waqaala iyo meelaha bini aadamku ay ku mashquulsan yihiin hawsha isaga u gudagala hawshiisuna ay sidaa noqoto qalbigiisa engegaya khayr oo dhan baa uu kayani ka zuulaya iyo wixii la mid ah wayanqusu waa nuqsaamaya binuqsaanihaa nuqsaanka acmaashii baa loola jeedaa fayakunu biha anaqsu wa biha aziyaada fayakunu biha acmaashii buu ahaanayaa annaqsu nuqsaamitaankii biha ay bisababiha weyaan bisababi alacmaal acmaasha sababteediiba wuxuu noqonayaa annaqs nuqsaamitaankii iyo hoosu dhaca iimaankaagu wuxuu waxaa sabab u ah acmaashaada weyaan wa biha ay bisababi alacmaal acmaasha sababteena sababteedana aziyaadatu ziyaadadu ahaanaya acmaasha sababteeda ayaa ziyaadaduna ahaanaysa oo macnuhu yahay camalkaagu kulama uu ziyaadana sababtiisa iimaankaaga ku ziyaadaya camalkaagu kulama uu nuqsaamana iimaankaaga ku nuqsaamaya sidaas weeyaan sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala alayh walaa qawla walaa camala ila biniya qowl qofku uu sameeyo ma jirto camal uu sameeyana ma jirto iyo fal ilaa wuxuu u baahan yahay niya maxaa yeele nabiga alayh salatu slam xadiidkiisii fi saxiixayn ayaa wuxuu ahaa xadiidu cumar bn khaaab inama alacmaalu muxuu aha biاniyat wainama likuli mriin ma nawa camal walba waa niyada weeyaan taasi macnaheedu ma aha qofka intuu xumaan wuxuu sayri kara sayro niyadayda ma ahayn maya lagaa yeeli maayo mukalaf baata waxa aad ku hadlaysa inaad dhowrtaa ilahay kuugu talagalay subxana wa tacala intaadan ku hadlin ka hor inaad fiirisid maaa hadduu khayr yahayna ku hadal hadduu shar yahayna afka ka hayso xayawaan bahaaimho iska qaylanaya ilahay kaama dhigin subxaana wa tacaala ilahay kaama dhigin marka cudurdaar ma lihid weeyaan maxaa yeele caqliso ilahay kuma siin ha walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan qofka caaqilka ee xakiimka ah carabkiisu wuxuu ka dambeeyaa caqligiisa oo macnuhu waa maxay caqligu markuu fekero kadib baa carabku hadlaya laakiin ka doqonkaa maxaa lagu yaqaanaa carabkaa horeeya marka horeba caqligaa dambeeya wixii carabka soo maray unba caqliga markaa wuxuu le allah ilahi waa khaldanaa waa khaldanaa maxay taraysaa carabkaa marka horeba wixii soo dardareena maya waxaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu caqliga kuu siiyey subxaana wa tacaala waxa kaa soo baxaya inaad fiirisid weeyaan waa inaad fiirisid weeyaan marka waxaad hadhow ka shallayn doontid ilahay agtiisa subxaana wa tacaala allana kaa fogeynaya subxaanahu wa tacaala waxna aan kuu taraynin carabkaaga sabab ha uga dhigin marka maxaa yl rasulku wuxu yihi alayh الsalaatu wasalaam ina alcabda layatakalamu bikalimati min sakhaط اllahi caza wajal laa yulqii laha baal qofku waa ku hadlayaa eray uu markuu ka hadlayay uusan islahayn sidanuu noqonaya waa iska fududaysanaya kaftan bay ka ahayd wixii la mid ah laakiin ilaahay caradiisa weeyaan subxaanahu wa tacaala nebigu wuxu yihi alayh الsalaatu wasalaam sababteeda yuu ugu hoobanayaa jahanama toddobaatan sano meel loo socdo eraygii sababtiisii weeyaan waxaa laga yaabaa qofka inuu ku hadlo eray ilaahay raalligelintiisa subxaana wa tacaala laakiin markuu ku hadlayo uusan islahayn ilahay agtiisa qiimahan uu ka taagan yahay eraygan isaga oo ah ilaahay difaaciisa ama diinta ama rasuulka calayh isalaatu wasalaam ama muminiinta laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ereygaa sababtiisa yuu darajaad kor ugu qaadaya qofka isaga marka carabkeennu ha noqdo waraa alcaql caqliga mid ka dambeeya oo wixii caqliga maray dabadeed carabka inuu ku hadlo ah sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayhi walaa qowlu walaa camal qowlna ma jiro camalna ma jiro iyo fal la sameeyo ilaa biniyatin bay u baahan yihiin walaa qowlu wacamal camal iyo qowl iyo waniyatunna ma jiraan ila bimuwaafaqati sunna wax cibaado ah oo qofku uu ku dhawaaqo ama fal uu sameeyo ama niyad uu wax uu ka sameeyo uu yidhaahda niyadaydu sidaas weeyaan ma jirto ilaahay ka abaalmarinayo ilaa waa inay waafaqsan tahay sunnada waa qowl salafkii ka soo arooray ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin waana shay sax ah weeyaan wax ilaahay loogu dhowaado subxaanah wa tacaala waa siday culimmadu yihaahdaan laa yucbad allah ila bima sharac ilaahay laguma caabudo subxaanahu wa tacaala ilaa wuxuu sharciyeeyey mooye wixii sharciga ilahay agtii unbaa lagu caabudi karaa oo sharciguna waa maxay waa inaad ugu ugu dhowaataa ilaahay subxaanah wa tacaala kayfiyadii iyo sifadii nabiga oo la yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin qofka dhahaya ka waran qabrigii biyoole iyo kuwa la midka ah halkaasaan fadhiisanayaa wardigaan sidaa u rogayaa oo diinta ilahay xaggee kaga taallaa in qabri inta la-ag fadhiisto wardi baan ridayaa la yihahda maya camalka sunnada shaqo kuma lah idan qofka isagaa camalkiisa isagaa shaqo ku leh meeshuu ka doonanaya ha ka doonto ilahay agtiisa subxaana wa tacaala ka heli maayo maxaa yeele xadiidkii qudsiga ahaa ee xadiidku qudsiga ahbaa rabbi wuxuu ku yihi subxaanah wa tacaala ana agna ashurakaai can shirki fii muwaطa wagayrihi kusoo arooray maalinta qiyaamaha laysu yimaado rabbi subxaanah wa tacaala waa ka dhex dhihi doona khalqiga waa ka deeqtoomaa mid kasta ee wax ila wadaajiyey wuxuu ila wadaajinay ilaahayna waa oladan lahayd wardiga awliyada hebel ahna waa ugu dhowaanaysay sow maa kii aad ugu dhowaanaysay aad buu ilahay ku leeyahay subxaanah wa tacaala isaga ha kaa abaalmariyo laakiin ilaahay wuxuu yaqaano oo abaalmariya wixii isaga keligii loo sameeyo dartiina loo sameeyo kaa weeyaan sheekhu wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayhi walaa qowlu wa camal qowl iyo camal ma jiro iyo waniyatun ilaa hadday jiraanna waa bimuwaafaqati sunna sunnada inay waafaqaan sunnadu waa inay waafaqaan aqoasha ahlulcilmiga masalada kaga soo aroran aad bay u badan yihiin walacalla fursad haddaynu u helno darsiga dambe inaynu ku tilmaano haddii ilah yihahdo wa anahu laa yakfur ama laa yukafiru axadu bidanbi min ahli اlqibla wa anahu laa yukafir ma gaalaysiiyo axadun qof bidenbin laguma gaalaysiiyo oo min ahli lqiblati ah dembi lagu gaalaysiiye hadduunan la imanin la gaalaysiin maayo hadduu la yimaadana waa in xujadii loo caddeeyo oo la fahamsiiyo marka hadduu juxuud la yimaado iyo inkiris waa la gaalaysiinaya ina isagaa doortay arrintaa iyada haddaynan ka qarsoonayn uu yahay qof caalim ku ah garanaya inan masaa-isha qaarkeed gorgortan ma gasho kitaab qur-aanuu soo qaaday markaasuu tuuray la dhihi maayo waa in xujada loo caddeeyo sow muslim maaha ha sow islaamkuma dhex dhalanino ma oga waxaan kitaab qur-aana inuu yahay uu ridaya ha kufri weeyaan ridda weeyaan qof muslim ah dadkeennii waddankeennii oo kale yaa nebiga caayey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma waxaa la leeyahay hala dhaafo islaam weeyaan inta looga caddaynaya nebiga xurmadiisa caleyhi salaatu wasalaam maya murtad weeyaan xaaladda iyada xurmada nebigu leeyahay see uga qarsoomi kartaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa xanaaqsanaa isma ogeyn qoorta marka lagaga gooya xanaaq oo adna kaa baabi'i doona inan abaalkaagu taa weeyaan acmaasha qaarkeed marka gorgortan ma gasho ee waxa laga hadlayo waa acmaashii kale weeyaan nacam inaan la gaalaysiinin qof muslim oo ahlulqibla ah ahlulqibla waxaa loola jeedaa qof tukanaya inan taariku salaadka ahlulqibla maaha isagu qiblada xaggeeda isaga ujeesta may isagu baabka inooguma jiro weeyaan maxaa yeele alcahd aladi baynana wa baynahum asalaa man taraka asalaata faqad kafara nabiga yihi alayh salatu salam kama fi saxiixi muslim iyo keyrkiisa qofka ka qofka taariku salaadka inuu kaafir yahay nabiga inoo caddeeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh marka kaasi isagu baabka inooguma jiro ahlulqiblana ma ah ee waxa laga hadlaya waa inta tukata weeyaan ee qiblada u jeysata dadkaasaa laga hadlaya wa anahu laa yukafiru ma gaalaysiiyo axad bidanbin lagu gaalaysiin maayo min ahli lqiblati ka mid ah والله سبحانه وتعالى